maalinta haweenka adduunku waxa weeyaan waa maalin adduun weynaha qaayo weyn kuleh ku leh maxaan kuu sheegaa aqoonsi ku leh taariikh waxaynu meeshaan isugu nimid in aan maanta samayno maalinta adduunka haweenka adduunka ay ku lahaayeen inkastoo aynu inagu maanta ku jiro haddaynu nahay gobolka mudug haddaynu nahay gabdhaha maxaan kuu sheega gobolka mudug aynu ku jiro baroordiiqda gabdhaheennii wixii ku dhacay amase caaisha wixii ku dhacay hase ahaatee waxa weyaan waa qasab inaynu samayno maalinta haweenka adduunka haddii ilaahay khaaliqalbasharka aha wixii uu keeno inaad ku caasididna ma aha inaad u carootidna ma ahan waxaan maanta halkaan isugu nimid inaan samayno aynu muujinno adduunweynaha tusno inaan nahay gabdhihii maxaan kuu sheega soomaaliyeed oo kasoo maxaan kuu sheega wanaagga iyo horumarka kasoo xusuusinayay adduunweynaha inaanu nahay dad soomaaliya oo qaybtooda qaadanaya oo wanaagooda qaadanaya oo barnaamijkooda maxaan kuu sheega qaadanaya oo maxaan kuu sheega haweenku dhibaatada ay qabaan dhan kastaba ha noqotee kasoo horjeeda maanta dhib weyn baynu qabnaa haddaynu haweenka adduunka sida aad ula socotaan waxaa ka dhacay gobolka mudug haddaynu usoo noqono hoos soo noqono inagoo gabdhaha soomaaliyad oo dhan ka hadlayna gobolka mudug maanta waxaynu ku jirnaa gobolada raalliga ahaada waa hargebsana waxaynu ku jirnaa gobolada maanta adduunka baroor diiqda ku jira gabdhaheenniina bishii hadeer labaad oo aynu soo dhaafnay bishii saddexaad baan hadda dhigaynaa xususkan bishii labaad aynu soo dhaafnay shan kiis oo kala daran oo midba midka kale ka liito oo dhaawac leh oo dhimasho leh oo qabsi leh oo kasoo maxaan kuu sheegaa dhibaatada aan adduunka lagu maqan leh ayaynu soo marnay waxaynu rabnaa inaynu ka hadalno waxaa la rabaa inaynu ka hadalno dhibaatada intaa la eg dhibaatada inagu dhacaysa gabdhaheenna inaynu ka diirno inaynu ka hadalno inaynu ka qiroonno in aynu ka dhiibno garaadkeenna iyo waxgarashadeenna inaynu ka dhiibno inaan ka dhiidhiyayno inaanu kasoo horjeedno dhibka inagu dhacaya oo aynagu dhigayaan cid kale inooma iman dibadda laynoogamaan wiilasheenna inagu aan dhallay iyo maxaan kuu sheegaa maaankudadka inagu la dhalanay inay inagu dhigayaan in aynu tusno qiirada caaisho waxay dhintay maanta ma jirto barnaamijka maanta meel kasta lagu xuseeyo waxa weeyaan halkudhigiisu caaisho maxay galabsatay weeye caaisho maxay galabsatay maxay ka galabsatay dadka iyo dalka caaisha waxa weeyaan gabar yara labiyo toban jira saf laga galay maxaan kuu sheegay la googooyey jirkeedii la dilay dhibaato lagu dhigay waxa ka daran kuwa kaleeto iyaguna la jiifa madax wareerka qaracanka maxaan kuu sheegay isdil hadda iyaga laga ilaalinayo iyagana inay isdilaan laga baqayo waxaynu rabnaa marka gobolka mudug haddii aynu nahay amase gabdhaha puntland aynu nahay in aan meel kastoo aan joogno maantay karu qaadno xajinno xoojinno in aynu dhibaatada in haysata ka hortagno oo ka waanino awlaadeenna oo ka waanino maxaan kuu sheegaa diinta islaamka waxay ka qabta sharcigeeda in lagu qaado dadka dhibaatadaa geeyey oo dhibaatadaa geystay haddii aynaan inagu ka qayroonin oo ka hadlin oo maxaan kuu sheega ka dhiidhiyin waxay ku dhacaysaa inteena hor meesha fadhida hadda waxay ku dhacaysaa kuwa aynu dhalla inagu waxay ku dhacaysaa dhibkaasi dib inagu iyo inoogu soo noqonaya mid baaba'ayana ma mid harayana maaha haddii aan dibtaa uga soo noqdo gabdhahan waxay doonayaan xuquuqdooda inay helaan mid sharci iyo mid xukun iyo mid waxqabad iyo mid dalka aynu ku leenahay intaa inaynu helno war diyaar maunaha inaynu raadsanno oo aynu helno oo aynu ka helno raggeenna iyo dowladeenna iyo diinta intay qabto intaasba inaynu ka helno diyaar maunahay una dhawaaqno iskuna raacno waxaynu doonaynaa marka in aan raadino xuquuqdeenna waxaynu doonaynaa in aan maantay waxaynu u leenahay fursad baan u leenahay waa maalintay adduunka waa maalintay gabdhaha adduunka ay lahaayeen waa maalintay dhibaatadooda ka hadli lahaayeen waa maalintay xuquuqdooda raadsan lahaayeen waa maalintay wax qabsan lahaayeen waa maalintay oran lahaayeen waxaynu doonaynaa xaqa naga maqan inaanu helno hadday tahay mid dowladeed iyo hadday tahay mid diineed iyo hadday tahay mid maxaan kuu sheega waxqabad intaasba inaanu helno ayaanu doonaynaa maalintaynu anagu ku dhawaaqi lahayn weeye aynu heli lahayn waxaanu dowladda ka codsanaynaa puntland waxaanu ka codsanaynaa dowladda federaalka ah waxaanu rabnaa xuquuqda gabdhaha lagu tumanayo oo xaqdarrada laga gelayo oo la- la- la dilayo oo la kufsanayo oo xaqooda la inkirayo in intaa dowladdu ay dowladu inta dowladda federaalka ilaa dowladda puntland in ay wax ka qabtaan xuquuqda yadana annaguna waa dabagelaynaa iyaguna inaynu u garab siiyaan ilaahayna waxaanu ka baryaynaa xaqa yaga ilaahay bannaanka inuu dhigo ilaahay inuu nagu maxaan kuu sheegaa nagu garab qabto ilaahay waxaanu ka baryaynaa kuwa maanta dhibaatada haysata oo joogta oo taagan oo qax maxaan kuu sheegaa la- la- maxaa la- ma- lagu da- lagu dagaalamayo shalay waxaan ka qayb galay maxkamad la saarayey wasa- wasa- wariyayaashuna waa joogeen waxaan u taagnaa inaan gabadha xaqeedaba la doonayn in bannaanka lasoo dhigo waxaanu doonaynaa haddii la waxaa la yidhi haddaa isqarisidna waa waa- haddaad islagu sheelana waa laysa sheegaa Een, in marka layna sheeg- layna sheelayo xaqeena inaan doonano gabdhaheena la dhibaataynaya inaynu inagu raadino inaan gabdhaheena inagu waasano dhibaatada nimanku iyo maxaa- dhallinyaradu ay ku hayaan ama se ay ku haysa xaqdarrada lagu hayo inaynu xaquuqdeena iyo xaqeena inaan doonano ilaahayna haynagu haynagu- haynagu anfaco ilaahayna maxaan ku sheeg barnaamijkuna waa inoo furan yahay ilaahayna haynagu soo hanuuniyo